بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام المهر أحكام مهرك أي أفصل يهي شيخ هل كان وحوقها مهرك يا أحكام تأسكر يهي ويستحب وحال سنية tasmiyatu lmahri maharka magacaabidiisii ayaa la sunneeyaa fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa in lagu magacaabo ayaa la sunnayn meherka sheekhu wuxuu inoo sheegay oo inoo soo hormariyey xugun ahaan meherku ma waajiba mise waa sunno wuxuu inoo sheegay sheekhu inay sunno tahay caqadka nikaaxa dhexdiisa in lagu sheego gabadha meherkeeda walaslu fii mashruuciyati اlmahri maherka inuu mashruuc yahay waxaa daliil u ahaa qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu waaatu nisaaa saduqaatihinna haweenka siiya meheradoodii ayuu ilaahay yihi jala jalaaluhu iyo wa aayaatun hayruhaa ta'tii atnaa albaab oo baabka gudihiisa noogu iman doonta marka halkaa waxaa laga fahmi meherka inuu haddii aan lagu magacaabin nikaaxa dhexdiisa inuu nikaaxu iska ansaxayo leanna waa sunno meherka in la magacaabo mooye waajib ma aha sida sunnadaahay wanaagsanna waxaa fiican gabadhu meherka inay fududayso sida nabigu uu nagu booriyey sala allahu calayhi wasalam gabarba gabadha ay ka mahar fudud tahay ayay ka barako badan tahay uu noo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray xadiis uu markaa uu warinayay xaakim oo nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu ku yidhi aysaruhunna mahran agharuhunna barakatan gabdhaha gabdhaha ugu maharka fudud ayaa ugu barako badan uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam oo gurigooda ilaahay uu barakeeyo oo owlaaddooda ilaahay uu barakaynayo oo jawi degan noloshooda iyo gurigoodu uu ku dhisnaanayo marka meherkii in tafaakhur lagu sameeyo laysugu faano oo gabdhuhu ay isugu faanaan sida xilligan hadda jirta oo kale oo laleeyahay maxaa lagugu meheriyey maxaa meher lagaaga dhigay waxaa la doonayaa faanku inuu nocdo dhinaca diinta in laysugu faano dhinaca diinta iyo alla kacabsiga iyo khayrka iyo dhinacaa in loo tartamo ayaa wanaagsan laakiin meherkan iyo adduunyada wasakhdeeda nikaaxa marka gabadha la nikaaxinayo meherkaas iyo adduunyadaas wax ka weyn ayaa la higsanahay waa owlaad saalixiina in la ka helo waa ilaahay diintiisa in laysku kaalmaysto ahdaaf waaweyn ayaa la higsanahay fain lam yusamaa meherkii haddaan la magacaabin oo gabadhii layska nikaaxiyo iyadoona wax meher ah aan la sheegin saxa alcaqdu nikaaxii waa ansaxay sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah ullahu tacaala haddaan meherkii la magacaabin oo gabadhii waa layska nikaaxiyey wax meherana lama sheegin nikaaxii wuu ansaxay dalla calaa haada mas'aladan waxaa tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluh uu yidhi laa junaaxa calaykum dushiinna wax dembiyahu kama saara in dallaqtum unnisaaa haweenka haddii aada furtaan maa lam tamasuuhunna adinkoon taaban gabdhihii adinkoon taaban haddaad furtaan dembi dushiinna ma saara aw tafriduu lahuna fariida ama aadnaan waxba u qadarinba wax meheraba aadnaan u sheegin wax mehera adinkoon u magacaabin haddii aada furtaan ilahay wuxuu yidhi laguma dembaabayo jala jalaaluhu wawajaba almahru meherku wuxuu ku waajibaa bialaaثati ashyaaa saddex shay ayuu meherku ku waajibaa wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala gabadha saddex arrimood mid ka mid a ayaa meherku uu ku waajibaa ninka an yafridahu meherka inuu qadaro azawju ninku calaa nafsihi naftiisa inuu ku qadaro oo yidhaaho gabadhii maadaama nikaaxii wax mehera aan lagu sheegin markii nikaaxii uu dhammaaday kabacdi inuu yidhaaho anaa intaas ku siinayo mehera boqol dollaran ku siin shan boqoloo dollaran ku siin kun dollaran ku siin anaa intaas isku qadaray taa meherku waa ku waajibaa haddaan nikaaxii lagu sheegin masalada laga hadlayana waxaa weeye waa gabadha markii la nikaaxinayey haddaan nikaaxii wax mehera aan lagu sheegin saddex sababuu meherku ku waajibaa asababu alawal waxaa weeye inuu zawjku naftiisa ku qadaro oo ihaa gabare intaas anaa kuu magacaabay maca ridaa'i zawjati laakiin maxaa shardi ah iyaduna inay raalli ku noqotaa shardi ah hadday diiddo oy tidhaaho tusaale ahaan markuu yidhaha shan boqol oo dollar aan kuu magacaabay oo meher aan kaaga dhigay maadaama nikaaxii aan wax mehera lagu sheegin hadday tidhaaho ma ogoli anigu shan boqol oo dollar kun waa inaad gaarhsiiso khilaafkaas markaas hadduu yimaado xaakimkaa loo koryeeli dacwadooda haddii qaadi meesha uu ka dhisan yahay oo dowladda meesha ay ka dhisan tahay qaadigaa marka dacwada loo koryeeli qaaligaa marka go-aan ka gaaraya gabadha meherkeeda qaaliguna go-aanka uu ka gaaraya waxaa weeye mahrulmaal mahrulmaal mahrulmaal maxaa loola jeedaa gabadhan gabdhaha la midka ah waxa magaalada iyo waddanka looga nikaaxiyo loo badan yahay intaasuu magacaabahaya isaguna hadday isku qabsadaan oo khilaaf u yimaado haddii gabadhu ay ku raalli noqoto wixii zawjkeedu u qadarana de markaa nabad wey haddii raalli isugu noqdaan an yafridahu waa inuu qadaro azawju ninku calaa nafsihi naftiisa waa inuu meherka ku qadaro maca ridaa'i zawjati zawjadana inay raalli ku tahay waa shar ow amase yafridahu ama inuu qadaro meherka alxaakimu xaakimkii ninkii qaadiga ahaa inuu qadaro waxaa kaloo sababka labaad oo meherku uu ku waajibayo waxaa weeye in ninkii qaaliga ahaa uu meherkii isagu uu qadaro goormuu qaaligu soo faragelin karaa laakin qaali goormuu meherka magacaabi karaa oo soo faragelin karaa qaali wuxuu magacaabi karaa laba mas'alo meherka waxa dowladda loo koryeelayo gabadha meherkeeda oo dowladdu u xadidayso laba mas'aluu soo faragelin karaa gabadha meherkeeda qaadigu wuxuu soo faragelin karaa ninku hadduu diido gabadha meher inuu u magacaabo ilaa gabadha markii la nikaaxinayay meher la-aanaa la nikaaxiyey wax mehera lama sheegin mas'alada dhan taasay ku dhisanta masalada dhan maxay ku dhisan tahay waa khalaa'u lcaqdi can ilmahri caqdigiioo ka marnaaday wax mehera ka marnaaday masalada dhan taasay ku dhisanta marka xaakimku wuxuu soo faragelin karaa ninku inuu isagu diido wax mehera gabadha inuu magacaabo taasi waa mas'alo masalada labaad oo xaakimku uu isagu soo faragelin karo meherka waxaa weeye haddii khilaaf uu dhaco oo ninku uu yidhaaho shan boqolan tusaale ahaan aan meher kaaga dhigi iyaduna ay diiddoo tidhaaho kun iga dhig labadaas mas'alo ayaa qaaligu uu soo faragashan karaa gabadha meherkeeda masalada koowaad waxaa weeye waa markii ninku uu diido uu yidhaho waxna kuu magacaabi maayo meher masalada labaad waxaa weeye hadduu ninkii gabadhii meher u magacaabo laakiin gabadhii ay ku qanci weyso labadaas mas'alo ayaa qaaligu uu qadari karaa ow amase yafridahu meherka alxaakimu ama xaakimkii inuu qadaro waa labadii masalo hadda aanu sheegaynay ow amase masalada saddexaad oo gabadha meherku ugu waajibi karo waxaa weeye yadkhula ninkii inuu dukhuulo oo uu la seexdo ayaa loola jeeda bihaa gabadhii uu dukhiilo nikaaxu markii uu dhacayay wax mehera lama sheegin laakiin gabadhii wuu isticmaalay gabadhii hadduu isticmaalo maxaa waajibaya fayajibu mahrulmithl xilligii nikaaxu uu dhacayay wax mehera gabadhii looma magacaabin laakiin shaqadiisii uu qabsado gabadhii waa isticmaalay isagoon wax mehera la sheegin ayuu gabadha isticmaalay gabadhii hadduu isticmaalo isticmaalka sababtiisa wuxuu keeni mahrulmathal isticmaalkaasaa keenaya gabadha uu isticmaalay mahrulmathal masaa'ilkanoo dhan oo saddexdaana waxay farac ka yihiin ama ay ka dhalanayaan gabadhii marka la nikaaxinayey wax mehera haddaan la magacaabin saddexdan masalo halkaasay ka dhasheen amaa gabadhii markii la nikaaxinayey haddii meher la magacaabay hadde hawshan umaba imaanaysa xaakimaa faragelin iyo way iskhilaafeen iyo ninaa magacaabi iyo isticmaalkuu meher ku iman iyo waxaanoo dhan ma imanayaan haddii kow marka horeba gabadha markii la nikaaxinayey meherkeedii la magacaabay ee masaa'ilkan laga hadlayo waxay ku dul wareegsanayaan haddii gabadha markii la nikaaxinayey wax meheraa la magacaabay markaas masaa'ilka imanaya ow amase yadkhula inuu dukhuulo ninkii bihaa gabadhii uu dukhuulo gabadhii uu la seexday fa yejibu markaas faxiino idin wakhtigaas hadduuba la seexday yejibu mahrulmithl markaas waxaa waajibaya mahrulmathalaa waajibaya mahrumathal marka maxaa lagala jeedaa wa huwa maa yurqabu bihi waa waxa lagu dalbo oo lagu jecel yahay fii milihaa gabadhan gabdhaha la midka ah mahrumahal waxaa la yidhaah gabadhan gabdhaha la midka ah wixii lagu doono oo lagu jeclaado oo lagu raadsado kaasaa maharmata lagala jeedo fa yuctabar waxaa la fiirinaa biman tusaawiha gabadha iyada ay la siman oo min nisaa'i casabaatiha gabadhan gabdhaha qaraabada la ah gabadha la siman fi sini xagga da'da kula siman walcaqli xagga caqliga kuma siman waljamaali quruxda kula siman walyasaari hodantinimada kula siman wathuyuubati garoobnimada kula siman walbakaarati bikranimada kula siman walbaladi magaalada ay joogtana kula siman intaasaa loo fiirina gabadhan gabdhaha la midkaa oo isku magaalo degan yihiin hadday qurxoon tahay isku qurux ay yihiin hadday bikro tahay isla bikro ay yihiin hadday garoob tahay isla garoob ay yihiin gabdhaha noocaas iyada ku waafaqsan imisaa lagu nikaaxiyaa waa intaas markii la yidhaaho markaasuu qaadigu intaa qadarahyaa ama markaa zawjku hadduu jimaaco maharumahalkaasaa lala jeeda maharumathal macnaha lagala jeedo macnahaas walaysa liaqali sadaaqi maharka midkiisa ugu yar uma sugnaanin walaa liagarihi agari sadaaqi maharka midkiisa ugu badanna xaddun soohdin uma sugnaanin wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala maharka inta ugu badan sharcigu ma xadidin inta ugu hooseeyana sharcigu ma xadidin oo meel uu sharcigu ku yidhi maharka yacni xadkaas in laga badiyo waa xaaraan ma jirto meeluu sharcigu yidhi maharka intaas in laga hoos mariyana waa xaaraanna iyadana ma jirto xuduud uma samay sharcigu maharka xadkaasaa ugu sarrayso oo lagama kor marin karana ma dhihin intaasaa ugu hoosayso oo lagama hoos marin karana ma uusan dhihin sharcigu wayajuusu waxaa bannaan an yatasawaja ninku haa gabadha inuu nikaaxsado calaa manfacatin manfaco iyo nafci inuu ku guursado ayaa bannaan manfacadaasoo macluumatin ee la og yahay sheekha raximah ullahu tacaala weli axkaamtii meherkuu ku dhex jiraa wuxuu noo sheegi gabadha waxaa bannaan wax caddaanahoo gacanta loo saarayo inuu meher uga dhigana way bannaanta waxaa kaloo bannaan waxaan gacanta loo saarayn laakiin nafci ay ka helayso maxaa ka mid a ka tacliimihaa shay-an min alqur'aan oo maalan wuxuu leeyahay gabadhii waxaan meher uga dhigay qur-aanka inaan qeyb ka mida aan barayo oo acdamu naf acdamu manfacaw manfaco midda ugu weyn wey hadduu yidhaaho qur-aanka qeyb ka mid ahaan barahayo nafci midka ugu weynaao waxaa kaloo ka mid a sidaasoo kale inuu yidhaaho gabadhay khadkan ka dhisaaya iyo qoraalka waxba ma qori karto waa ummiye ummi laa taqra walaa taktub waxna ma qorto waxna ma akhriyi kartee waxaan ka soo saarahayaa gabarh wax akhrin karta waxna qori karta oo khadkan barahaya sida wax loo qoro waa manfaca macluumaad waa saxiix wey waxaa kaloo la mida inuu yidhaha khiyaadadan barahaya harqaanka harqaanka sida dharka loo talo xirfad gabadhu maaragtaa ay ku shaqaysato ayaan u samaynahaya inuu yidhaho khiyaadadan barahaya waa mahar saxiix ayu manfaca oo sharcigu ogol yahay mahar gabadha waa looga dhigi karaa ayu manfaca oo sharcigu ogol yahay marka maharku sheekhu wuxuu kala jeedaa wax gabadha gacanta loo saarayo keliya shardi ma aha wax manfaco ah oo sharcigu ogol yahay gabadhii mahar waa looga dhigi karaa maharkana sidiisaba waxaa shardi ah maharka waxaa shardi ah inuu mucayan noqdo hadduu manfaco yahana manfaco laysla og yahay waa inuu noqdo haddii wax gacanta gabadha loo saarayo og yahana waxaasi wax mucayana oo aan jahaala ku jirin oo mugdi uusan ku jirin waa inuusan noqon maalan tusaale ahaan gabadhii hadduu yidhaaho kun doolar ama boqol doolar ayaan maharkaagii ka dhigay waa saxiix leanna wax cad oo laysla yaqaano laakiin hadduu yidhaaho tusaale ahaan kitaab qur-aanan maharkaaga dhigo kitaab qur-aan ayaan maharkaaga dhigu yidhi kitaabkiina faahfaahin kama bixin dabcada uu yahay riwaayada uu yahay intaasoo riwaayada ayaa la akhriyey intaasoo dabcooyina waa kala qaalisan yahay kitaabkii qur-aanku ma uusan magacaabin ma noqonayo mahar saxiixa oo ansaxayo waa inuu yidhaaho kitaab qur-aana oo riwaayadaas ah oo dabcadiisu fulaaniyo heblaayo ay tahay ayaan maharkaaga dhiga waa inuu yidhaha laakiin hadduu isaga gaabsado oo kitaab qur-aan ah mahar gabadha looga dhigay waa mahar majhuula oo laga jaahilaya ma ansaxayo waxaa kaloo sidaasa hadduu yidhaaho gabadhan mahar waxaan kaaga dhigay konton garaan oo dahab u yidhi faahfaahinna kama bixin dahabka noocee finta una miya jidaawi miya nooca uu yahay ma sheegin ma ansaxayo iyadana meherka noocaas oo kalea isaguna ma ansaxayo leannu dahabka waa kala qaalisan yihi shaqana iskuma laha shaqana iskuma laha marka laasim waxaa ah sharciga si hadhow khilaaf uusan u imaanin wax cad oo mucayana gabadha in meher looga dhigo laazim amaa meher majhuula ma ansaxayo hadhow haddii meherkii majhuulkaa laysku qabsadana mahrumaalaa loo guuri khilaaf hadduu yimaado wixii hadday majhuul noqdaan sharci waxay noqoneen mahrumaal in loo guuro saasay noqon wayasqudu waxaa dhacaya bidalaaqi bisababi dalaaqi furiinka sababtiisa waxaa ku dhacaya qabla dukhuuli gelidda ka horna la furay gabadhii bihaa gabadhii intaan la dukhuulin oo aan lala seexan intaan lala seexan gabadhii haddii la furay waxaa ku dhacaya nisfulmahri maherka niskiisii ayaa dalaaqaas qabla dukhuul ku dhacaya masaladan wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala gabadhii meheraa loo magacaabay tusaale ahaan kun dollar ayaa meher looga dhigay gabadhii ninkii isagoon la seexan oon isticmaalin ayuu furay meherkii maxaa dhacaya nisa dhacaya maxay yeelanaya hadduu kun dollar ahaa shan boqol oo dollar ay xaq u yeelan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu wain dallaqtumuuhunna gabdhihii haddii aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnan taaban yani intaadnan la seexana lagala jeeda intaadnan taaban haddii gabdhihii aada furtaan waqad xaal faradtum lahunna ay samaytum lahunna aada u magacaawdeen fariida wax gabadhii loo qadaray aada u magacaawdeen fa nisfu maa faradtum ay fa nisfu maa samaytum wixii aada u magacaawdeen niskeedaa waajibay ilaa qabla dukhuulaad furtay gabadha intaadan la seexan haddaad furtay ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu fa nisfu maa faradtum ay fa nisfu maa samaytum intii aada magacaawdeen kala bar ay gabadha ilaada ayuu ilahay yihi jala jalaaluhu faslun haadakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami اlwaliimati wuxuu u fasal yahay weliimada iyo axkaamteedii weliimada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa cunto loo samaynayo gabadha nikaaxeedu markuu dhaco cuntadaasoo loogu ducaynayo gurigan cusub oo la aasaasayo in ilaahay uu ku barakeeyo taasaa waxaa lagala jeedaa weliima ayaa sharcigu yidhi weliima walweliimatu weliimada cala alcursi arooska in loo weliimeeyo mustaxabatun mid la sunneeyey waa nabigeennaa noo sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi gabadha marka la aroosayo caqadkuba uu dhacayo goormaa marka welimadaas goormaa wakhtigeeda la gaari welimada iyo cuntada goormaa wakhtigooda la gaari oo la sunneeyaa wayadkhulu اlwaqtu bilcaqdi wakhtiga welimadu wuxuu ku galaa gabadha nikaaxeedu markuu dhaco ninku markuu yidhaha qabiiltu nikaaxahaa markaas waa in raashinka la keeno laakiin qabiiltu nikaaxahaa intaan la dhihin haddii layska quraacdo ama layska qadeeyo intaan caqdigii dhicin weliimatulcursi lama yidhaha kaasoo kale leannahu weliimadan waxaa shardi ah inuu dhaco bacda alcaqdi leanna waxba ninkii gacanta kuma haysto maxaa loo weliimeeyaa ninkii wuxuu hayaba ma lahan maxaa loo weliimeeyaa ninka markii nikaaxii gabadhii uu aqbalo u yidhaha qabiiltu nikaaxa uu yidhaha markaasaa waktiga welimada uu geli karo markaa raashinka in la keenaa sunno ah laakiin qabla alcaqdi haddii la keeno waa in raashin layska cunayo caadi ah raashin caadi layska cuno noqon walweliimatu weliimada cala alcursi arooska loo weliimeeyo mustaxabatun waa mid la sunneeyey rawa albukhaariyu wamuslim can anas ibni malik ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulku ra'aa wuxuu ku arkay calaa cabdiraxmaan ibni cawf ahara sufratin uduga astaantiisiiyuu ku arkay wax kasoo udgaya o kasoo carfaya ayuu wuxuu ku arkay saxaabiga la yidhaah cabdiraxmaan ibni cawf faqaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi maa haadaa waxaan kaasoo udgaya oo kaasoo carfaya muxuu yihi qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi tasawajtu imra'atan gabaraan guursaday calaa nawaa calaa wasni nawaatin miisaan laftimireed miisaankeedii oo min dahabin dahaba ayaan gabar ku guursaday laftimireed intay miisaan la eg tahay oo dahaba aan gabadhii ku guursaday yacni intaasaan mahar uga dhigu ula jeedaa qaala markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi baaraka allaahu laka awlin allah ku barakeeyey welima samee walow bishaatin hal neefoo aryaba allah ka dhige hal neefoo aryaba allah ka dhige welimo sameey uu rasuulku sal allahu sala a ala marka weliimatulcursi waa sunno wey in la sameeyo oo qoyskaa loo duceeyo waalijaabatu aqbalidda ilayha weliimatulcursiga in la aqbalo haddii lagaaga yeero waajibatun waajibo ilaa min cudrin cudur maahan haddii welimadaas arooska lagaaga yeero oo la yidhaha gabadhaa la nikaaxinayaa imaad gabadha nikaaxidii ka soo qeyb gal meeshiina cuntada iyo ijtimaacaas iyo ducadaas nagala soo qeyb gal haddii lagu yidhaaho waajib wey inaad aqbasho haddii lagaaga yeero ilaa min cudrin cudurdaar inuu jiro maayo maalan inaad xanuunsan tahay oo kale ama qof xanuunsanaya inaad la joogto oo kale waxyaalo cudurdaar noocaasa inaad leedahay mooye welimadan welimatulcursiga haddii lagaaga yeero inaad ajiibto waa waajib laakiin bishuruud waxaa shardi ah an yakuuna daaci musliman qofka kuu yeeraya waa inuu yahay qof muslima hadduu gaal yahay ma la ajiibayo waxaa kaloo shardi ah an yakuuna daaci mudlaqa tasaruf qofka kuu yeeraya waa inuu yahay qof mudlaqu tasarufa mudlaqu tasaruf maxaa lagala jeedaa yani waa inuusan safiih ahayn safiih kitaabulbeycan kusoo mari jirnay saqiir waa inuusan ahayn oo tasaruf aan lahayn mudlaqu tasaruf waa inuu yahay qofka kuu yeeray waxaa kaloo shardiga atacyiin waa in la magacaabo magacaaga la sheego la yidhaha hebelow noo imaad waa in la yidhaaho haddii laakiin uu yidhaaho qofkii welimatulcursiga samaynayay liyaxdur man shaaa qofkii rabaa ha ii yimaado hadduu iska yidhaaho de markaa waajib gooniya kuguma ahan liyaxdur man shaa uu yidhi ciddii doonahay waa imaan kartaa buu yidhi ciddii doonta waa iman kartaa hadduu yidhaaho waajibkuguma ahan waxaa kaloo shardi ah an laa yakuuna almadcuu macduuran qofka loo yeeray waa inuusan cudurdaar lahayn cudurdaar sharci ah haddii cudurdaar sharciga yahay waajibkuma ahan inuu tago waxaa kaloo shardi ah an laa yakuuna daaci akaru maalihi xaraaman qofka kuu yeeray hantida uu arooska iyo ku dhigayo hantidiisa inta ugu badan waa inaysan xaaraan ahayn amaa qof hadduu yahay inta badan xaaraan ka shaqeeya inta badan maalkiisu xaaraan u badan yahay hadduu yahay waxba waajibkuguma aha marka waxaa kaloo shardi ah an laa yakuuna almadcuwu qaadiya qofka loo yeeray waa inuusan qaali ahayn amaa qaali haddii asaga arooska iyo welimatulcursi iyo meelaha isaga haddii looga yeero waxba waajibkuguma aha inuu ajiibo leanna waxaa weeye howl iyo shu-uun ka badan oo ummadda u hayaa midda kale waxaa dhici karta qofkaa uu arooskiisa iyo raashinkiisa iyo ikraamkaa uu cunayo berri inuu dacwo lagu yeesho oo lasoo dacweeyo oo berri uu ka xishoodo ila ninkan waa ninkii ku karaamayn jiray waa ninkii ku karaamayn jiray xishood iyo uu galow gambado taasaa laga baqaha marka isaga waajibkuma aha haddii qofka loo yeerayo uu qaaliyo waxaa kaloo shardi ah an laa yakuuna hunaaka munkar meesha arooska lagu dhigayo oo lagaaga yeeray waa in munkar uusan jirin ama haddii munkar uu jiro oo haween qaawan iyo waxyaalo maaragtaa ragga ajaanibta iyo dumarkaiyo isdhex boodaya iyo waxyaalaha ay jiraan ama sawirro xuxuno sharcigu uusan ogolayn meeshii gidaaradii iyo ay ku dhegdhegan yihiin iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah munkaraad hadday ka jiraan iyadana waajibkuguma aha inaad ajiibto faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alqasmi bayna azawjaati wuxuu u fasal yahay zawjooyinka iyo xaasaska qofka uu qabo sida ugu qoondayn lahaa wakhtiyadiisa saacadihiisa habeenkiisa iyo maalintiisa sida ugu kala qaybin lahaa ayuu u fasilya qofku axkaamu lqasmi isagoon oqoonin axkaamta qasmiga yacni xaasasba qofka hadduu leeyahay sida zawjaadka sharcigu axkaamta uu ugu kala qeybiyey wakhtiyada axkaamtaas qofku hadduusan garanaynin loomaba ogolaba tacadud inuu sameeyo tacadudu zawjaad waa inuu xukunka tacadudu zawjaad uu barto qofka haddii kale waxaa laga yaabaa inuu xaaraan ku dhaco xaaraan ku dhaco ama jawrfal uu sameeyo ayaa laga yaaba qofku marka waa muhim inuu barto axkaam ulqasmi wataswiyatu simidda fi lqasmi qaybinta in loo simo bayna zawjaati xaasaska dhexdooda in qaybinta loo simo waajibatu waa mid waajibow qofku hadduu xaasas badan uu qabo labuu qabaa ama saddex uu qabaa ama afar uu qabaa inuu cad si cadaalada ugu qaybiyo habeenka iyo maalinta waajib wa liqowlihi tacaalaa fain khiftum haddaad ka baqdaan anlaa tacdiluu inaadnan cadaalad samayn fawaaxidatan hal xaasa guursad buu yidhi ilaahay haddii cadaalad darro aad ka baqaysaan cadaalad darro haddaad ka baqaysaan hal xaasa guursada waxaa kale oo xadiiskii abu hurayra oo asxaabu sunan ay wariyeen nabigana sala allahu calayh wasalam uu yidhi man kaanat lahu imra'ataani qofkii laba xaas leh famaala u iisho u leexda ilaa ixdaahumaa labadii xaas mid ka miduhu u janjeersaday oo tan keliyu gurigeeda iska jooga tanuu u badan yahay gurigeeda oo habeen iyo maalin iyo ka badan iyo laba maalmood laba habeen uu iska jooga tan mar dhifuu unsalaan ugu tagaa see la yahay iyo maxaa lagu baryey uu leeyahay maxaa lagu baryey iyo see la yahay iyo middan kale ugu tegi wa cinda tirmidi riwaayatu tirmidi agtiisa waxaa ahaatay falam yacdil baynahumaa labada xaas dhexdooda uusan cadaalad u samayn jaaءa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa yimaadaa washiquhu dhinaciisu maa'ilun asagoo qalloocoo dhinac u iilanayo isagoo makhluuqa kale ka duwan suuraddaas foolxunoo dhinac u qallooca ayaa qabriga laga soo saaray wa cinda tirmidi washiquhu saaqitun tirmidi agtiisana waxaa ahayd isagoo dhinaciisu dhinac u dhacay oo dhinac u dhacsan yahay ayaa qabriga laga soo saaray marka waxaa weye waa cuquubo aada u xun cuquubo aada u xun ayuu la kulmi qofka cadaalad darrada samaynayo gabadhuna waa isku xuquuq gabarh yarow hadda aada guursatay iyo haweenaydii waayeelka ahayd oo muddo aada isla joogteen isku xuquuq wey xagga sharciga odayaasha qaarkood waxay samaynayaan markii gabarh yar ay guursadaan gabadhii weyneed oo carruurta u dhammaysay waa maxaa la baryey ku soo hari wey maxaa la baryey xalama la baryey iyo see la yahay ayaa lagu soo reebi yacni qasmigii iyo qoondayntii iyo habeenkeeda in maaragta lala joogayo iyo maalinteeda lala joogayo iyo arrimahaas oo dhan waxa weeye wuxuu ku samaynaya cadaalad dar waaba kasii jeesanaya gabadhan yar xaggeeda u gooyay taasi marka waa xaaraan waa waxa xadiiska tirmidi hadda nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu nooga digayey oo qofka noocaas oo kale ah in lasoo saarayo lasoo bixinayo maalinta qiyaamaha isagoo dhinac dhinac u qallooca ayaa lasoo bixin waa isku xuquuqu xagga qasmiga markii lailah isku xuquuqu qofkan hadday ku cafiso oo tanaasul xaqeedii ay ka samayso waa gooni oo qalbi nadiifa ee qalbi tayiba hadday kugu cafiso ay ku tiraaho waa ku cafiyey ee haweenaydaa kale la joogo hadday ku tiraaho dee xaqa iyadaa welba iska lehe tanaasulna waa samayn kartaa xaqeeda way ka tanaasuli kartaa waana kuu cafin karta laakiin adigu inaad maamulato xaqi oo qofkaad doonto saacadihii aada siiso oo qofkaad doonto habeenadii aada siiso xaaraan wey qofka nidaamkaa sameeyana wuxuu la kulmahayaa cuquubo walaa yadkulu ma geli karo ninku calaa gayri lmaqsuumi lahaa haweenaydii loo qoondeeyey wakhtiga gayrkeed uma geli karo ligayri xaajatin dan la-aan haweenaydii yacni saacadahan iyo xilliyadan iska laheed haweeney aan ahayn gurigeeda ma aadi karo mana geli karo waxa laga hadlayana waxa weeye waxaa loo kala qaadaa wakhtiyada labaa loo kala qaada waxaa loo kala qaaday habeen iyo maalin alleylu huwa alaslu wannahaaru taabicun sharciga islaamku wuxuu ku leeyahay xagga qaybinta iyo qoondaynta waxaa madax u ah oo asaas u ah habeenka maalintuna waa taabic oo habeenkay raacsanta marka xugun ahaan way kala bedelan yihiin waxa ligayri xaajatin hadda sheekhu uu kuleeyahay yacnii dan la-aan iyo baahi la-aan looma geli karo uu leeyahay waa maalintii waxa laga hadlay gabadhan maalintii iyadu ay iska lahayd mooye maalintii iyadu ay iska lahayd mooye maalin kale gurigeeda ma geli kartid ilaa baahi inay jirto maahan baahida maxaa lagala jeedaa ka ciyaadatin booqasho oo kale way xanuunsantaha way xanuunsantahay waa soo booqana waa maalin waxa laga hadlay wa wadci mataacin alaabaad meesha dhiganeen alaabtii gurigaad geysanee waa ka soo laaban wa akhdi lmataac alaabaa gurigan kaa taalla alaabaad ka soo qaadan guriga kala daadi wa tasliimi nafaqa biilkiiaad u dhiibi maalintan iyadu ma lahayn biilkiiad u dhiibi waa ka soo bix haddana waad ka soo laaban waxaa kuu soo haray asalkii oo habeenkii ah axkaamtaas waxaa la siiyey maalintii oo taabica xaajaad u geli kartaa dan un habeenkiiyaa soo haray ama alleyl falaa yadkhulu ilaa lidaruura xaaje iyo daruurana farqiga u dhexeeya maalintii waad geli kartaa gabadhan gurigeeda haddii aadan maalintii iska lahayn gurigeeda waad u geli kartaa haddii dan ay kaa qabato danahaas waxaa ka mid a danaha hadda aanu sheegnay waa dana khafiif ah alaabaad ka soo qaadan alaabaad geyne biilaad u dhiibi booqasho iyadiiya xanuunsan waxaa soo haray habeenkii falaa yajuusu اdukhuulu calaa gayri maqsuumin laha ilaa lidaruurati arrin adag oo daruura maahane habeenkii guriga kale ma aadi karta gurigii aada qoondada u lahayd mooye guriga kale xaaska kale habeenkii xataa ma geli kartid daruura mooye daruura waa arrin weyn oo culus wey daruuradaas maxaa ka mid a naxwu dalqin gabadhiyaa foolanaysa waa qof foolanaysa way habeenkeediina ma ah waad u soo geli kartaa marka waa daruuro wa khawfi nahbin waxbaa lagaaga sheegaya gurigii waa la boobahaya islaantii tuugo iyo balaaya u timidaa lagu leeyay waa soo ordi kartaa marka adigoo boobkii iyo dhibkii marka ka celinaya oo ka difaacay waxaa la mida sidaas oo kale xariiq waxaa lagu leeyaha dab iyo korontaa guriga ka kacday waana habeenkii habeen aysan lahayn waad u imanaysa si aad korontada iyo waxyaalaha uga badbaadiso ayaad u iman marka habeenkii waxaad ugu iman kartaa daruuro wax aad u culus maalintii laakiin waa taabicoo way ka bedelan tahay oo sharcigu uu khafiifiyo maalintii waxaad ugu soo geli kartaa xaajo wa hunaaka farqun bayna alxaajati wadaruurati farqiyaana u dhexeeya xaajo iyo daruuro maalintii xaajo waad u geli kartaa laakiin habeenkii uma geli kartid ilaa daruura inay jirto maalin arrin culus waidaa araada hadduu doonayo ninkii asafara safar hadduu doonayo aqraca waa u qora tuuraa baynahuna bayna zawjaati xaasaskii uu qabay dhexdoodii ayuu u qora tuuraa hadduu doonayo safar masalada sheekhu ka hadlayo waxaa weeye qofku haddii ninkii uu doonayo inuu safro oo haweeney inuu watana uu doonayo xaasaskiisii mid ka mida inay raacdo ayuu rabaa miduu doono gacanta iskagama soo dhegi karo bimujaradi atashahi anaa ishtahinayo anaa jeclaaday hiblaayo oo gacantan isaga soo dhegi midaan rabo ma bannaano waxaa waajib noqonaya haddaysan iyagu isku daysan waysan dhihin hiblaayan u daysanay safarka haddaysan dhihin waa in loo qora tuuro sida nabigan uu samayn jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa kharaja markaas wuxuu la bixi bilatii gabadhii takhruju lahaa gabadha alqurcatu qoratuurka uu usoo baxo gabadhii marka qoratuurka usoo baxo gabadhaasuu la safrahay maahane bimujaradi tashahi iyo heblaayo anigaa maaragta iska raba keligeed inay raacdo iyo ma bannaana sharcigu hadday isku daystaan waa gooni oo tanaasul ay mid u sameeyaan laakiin haddaysan tanaasulin qurca waajib noqonaysa in la qurceeyo iqtidaa'an bificlihi iyadoo lagu dayanayo nabiga ficilka uu sameeyey sala allahu calayhi wasalam faqad rawat caaisha waxay warisay qaalat waxay tihi kaana rasuulullahi wuxuu ahaa jiray sala allahu calayh wasalam idaa araada safaran safar hadduu doonayo aqraca bayna aswaajihi xaasaskiisuu u qora tuuri jiray faayatuhuna midii kharaja sahmuhaa nasiibkeedu uu soo baxo kharaja bihaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam macahu taasuu micigiisa la bixi jiray qaalat caaisha waxay tihi faaqraca baynana waa noo qora tuuray rasuulku sala allahu alay wasalam fii ghaswatin duulaan hasaaha uu duulay fakharaja fiiha khaswada duulaanka waxaa ku soo baxay sahmi aniga nasiibkaygii fakharajtu waa baxay maca rasuulillahi sala allahu calayh wasalam bacdamaa unzila alxijaabu xijaabka markii la soo dejiyey ka bacdi ayaa nabiga raacay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waidaa tasawaja hadduu guursado ninku imra'atan haweeney hadduu guursado haweeneydaasoo jadiidatan cusub gabadhii isagoo qaba ayuu gabarh kale oo cusub ayuu guursaday khasahaa aljadiida gabadhan cusub wuxuu ku khaas yeelahay bisabci layaalin toddoba habeen ayuu iyada la joogahay in kaanat hadday tahay bikra gabar bikra hadday tahay wa bialaain saddex habeenuu ku khaas yeeli in kaanat hadday tahay hayiba haddii garoob ay tahana saddex habeen ayuu ku khaas yeelaya sharcigu waa sidaas xaas cusubuu guursaday isagoo xaas hore qabay ayuu xaas cusub uu guursaday labaa loo kala qaaday xaaskaas cusub ma gabar bikraaha mise waa garob haddii bikro ay tahay waxay xaq u leedahay toddoba habeen oo xiriira toddoba habeen oo xiriira ayay xaq u leedahay in markaa uu la seexdo oo uu la joogo haddii ay garoob tahana waxay xaq u leedahay saddex habeen saddex habeen ayaa sharci ahaan ay xaq u leedahay taas waxaa tusinaya xadiiskii dalla calaa maa dukira ma rawaahu الbukhaariي وmslim can abi qilaaba can anasi qaala anas wuxuu yihi min asunati sunada waxaa ka mid a idaa taزawaja rajulu ninku hadduu guursado albikra gabar bikra ah cala tayibi iyadoo gabar markaa tayibaho garoob ay u joogtay ayuu bikro guursaday aqaama cindahaa gabadhaas bikrada agteeda wuxuu ku nagaanaa sabcan toddoba maalmooduu ku nagaan waqasama markaas kabacdi uu qaybina habeenadii maalinta waidaa taزawaja tayiba hadduu garoob uu guursadana cala albikri bikro dusheeda uu ka guursadana aqaama cindahaa garoobka agtiisuu ku nagaana ثalaaثa saddex uma qasama markaas kabacdi uu qaybtii uu bilaabay qaala abu qilaaba wuxuu yidhi low shiئtu haddaan dooni lahaa laqultu waxaan dhihi lahaa ina anasan anas rafacahu xadiisku wuxuu u kor yeelay ilى الnabiy salى اllahu عalيه wasalam oo nabigaas sidaas yidhi ayuu anas yidhi saasna waan dooni lahaa waidaa khaafa hadduu cabsado ninku nushuusa almar'ati gabadha khilaafkeeda hadduu ka cabsado gabadhii inay uun ku soo taagan tahay hadduu ka baqo waa nushuus gabadhii way khilaafi hadal ma yeelayso ficillo uusan ku arki jirin ayay la timid gabadhii hadalla markaa gabadha uusan ka maqli jirin ayuu ku arkay guriga waa iska baxaysaa ha bixin amar la-aan hadduu yidhaaho dheg jalaq u siin mayso hadalkiisa hadduu wax u sheeg is yidhaaho hadal qallafsan oo ad adag oo aysan lahaan jirin ayay kula hadlay arrimahaasuu ku arkay see yeeli marka xikmada sharciga waidaa khaafa hadduu cabsado nushuusa almar'ati gabadha khilaafkeedii hadduu ka cabsado wacadahaa kow marka hore waa wacdina furiin iskala soo bood ma ah sharcigu sida uu maaragtaa xikmada iyo guryaha in lasii adkeeyo oo guryaha jiritaankoodii lagu sii dadaalo siduu sharcigu u adkaynayo sidaasu gabadhii khilaafaa yimid horey waan ku furay ma jirto waa caqli xumo weeye sharci xumo weeye taas sharciga inaadan ku dhaqmaynin ayay markaa tusin marka qofku hadduu khilaaf gabadha uu ku arko marka hore ha uu caqli celiyo ha waanayo war xuquuqaanu isku leenahay xaqa aan kugu leeyahay waa xaq weyn adiguna xaqaad igu leedahay na xaqaan kugu leeyahay ilaahay ka baq oo xaqa ilaali fain abad hadday diiddo ila nushuusa khilaaf mahan inay khilaafto mooye waa diiday wacdigii waa saamayn waaye waa geli waaye shaqadeedii way sii wadatay hajaraha waa ka haajiri marka waa ka haajiri macnaha lagalama jeedo gurigeeda ma imanayo loolama jeedo waxaa lagala jeedaa dhabarkuu xijinaa laakiin guriga waa imana firaashkii markuu xagga yimaado xaggu isaga sii jeesa guriga waa usoo hooyanah guriga waa usoo hooyanah sheeke sheeke iyo isticmaalkii iyo kaftankii iyo jiifkii iyo hawshii o dhan waa ka xidhahay hawshii waa ka xidhahay gurigu imaanaa qabarkuu xijinahay bs waa ka haajiri sidaasaa lagala jeedaa laakiin macnaha waa ka haajiri lalama jeedo albaabkaba kama soo gelayo loolama jeedo taas waa u imanahay waa marxaladii marka labaad oo bal inay isbeddel ay samayso bal lagu fiirinayo fain aqaamad hadday isaga sii nagaato calayhi cala nushuusi khilaafkii hadday isaga sii nagaato hajarahaa had waa ka sii haajiri oo darabaha markaasna waa garaaca haddii marka wacdigii saamayn waayo oo haajiriddii uu ka haajiray firaashkeeda uu saamayn waayo marxalada saddexaad waa inuu gacan qaado uu garaaco weliba darbigaas culimmadu waxay leeyihiin oo fuqahada waxaa shardiga darban hayra mubarixin garaacaas waa inuusan noqon garaac mubarixa lafna waa inuusan jebin dhiigna waa inuusan daadin waa xaaraan garaac noocaas oo gabadhii dhiigna ka daadinayo lafna ka jebinayo oo dhibaato gaarsiinaya ma bannaana garaaca ragga sharcigu uu u fasaxay waa garaac xadidan oo lagu tusayo gabadha in la canaananayo bs laakiin waa daqdaq rahyaa oo daaban iska saarsaarin markaasaa dhiiggeedii gabadha iska daadanayo oo dhibaatan gaarsiinayo ama ilkahan ka jibinayo ama indhaheediiaan dhibaato gaarsiinayo waxaasoo dhan waxaa weye wax sharciga khilaafsanoo wixii nushuuskii gabadhu ay samaynaysay dembi ka badan adigaa galay nushuusay gabadhu samaysay adiguna dhiigaad ka daadisay ama lafaad ka jebisay dembigii ay samaynaysay nushuuskii kanaa ka daran lanu iraaqat dimaa waa min acdam alkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn ku jiraan dhiig la daadiyo marka sharcigu marka uu leeyahay sharcigu ha la garaaco marxalada saddexaad gabadhii ha loo gacan qaado waa calaa dawaabit wa quyuud waa darbi dawaabit loo sameeyey maana darbi iska daysan ma saad rabto yeel saad rabto isaga garaac ma ah darban hayra mubarix inuusan dhib u geysan lafna uusan jebinin dhiigna uusan daadin oo gabadhii dhibaato uusan u geysan maraaxishaa saddexda ah ilaaha subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamo qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wallaatii gabdhihi takhaafuuna aad ka baqaysaan nushuusahunna khilaafkoodii aad ka baqaysaan faciduuhunna marka hore waaniya wacdiya haddii wacdigaas ay saameyn waayo wahjuruuhunna gabdhihii uga haajira fi lmadaajic meelaha la jiifto uga haajira wadribuuhunna hajrigii hadduu haddana uu saameyn waayey wadribuuhunna ilahay wuxuu yihi garaaca fain adacnakum hadday idin adeecaan ay toosnaadaan falaa tabquu ha raadinina calayhina gabdhaha dushooda sabiilan jid aad ku gardaraysataan ha raadsanina gabadha hadday baari ay kuu noqoto ay toobad keento nushuuska ay ka toobad keento jid gardarro ah ha ku raadsan in allaha ilaahay kaana wuxuu ahday caliyan alla sarreeyo shanigiisu uu sarreeyo kabiiran iyo weyn oo haddaad awood sheeganayso ilaaha kaa awood badan subxaanahu wa tacaala wayasqudu waxaa dhacaya binnushuusi bisababi nushuus khilaafka gabadhu ay samaysay sababtiisa waxaa ku dhacaya qasmuhaa gabadha qoondadeedii qoondadii loo qoyndayn jiray oo habeenkii iyo maalintii loo qaybi jiray qaybtaas xaq ku yeelan mayso waa dhici wa nafaqatuhaa nafaqadeediina waa dhici haddii arrimihii oo dhan ay saamayn waayaan markii hore waa wacdiyey wacdigii waa saamayn waayey firaashkii uga haajiray dhabarkuu xijiyey waa saamayn waayey garaacuu isku dayey waa saamayn waayey de haddii arrintaasoo dhan ay saamayn waayeen gabadhi biilna yeelan mayso qasmina yeelan mayso markaa oo wuxuu xaq u leeyahay biilkiina inuu ka joojiyo habeenadii iyo maalintii markaa uu iman jirana inuu ka joojiyo xaq u leeyahay haddii gabadhii markaa naashisaba ay noqotay wallahu subxaanah wa tacaala